wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee reer heliisyowka koonfur galbeed soomaaliya iyo daahfurti buugga qorshaha horumarineed ee degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya kulanka daahfurka buugga qorshaha horumarineed ee baraawe wayba ku qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ganacsiga iyo warshadaha wasiirka dekedaha koonfur galbeed maamulka gobolka shabeellada hoose iyo dhammaan golaha deegaanka degmada baraawe iyo bulshada qaybasho shalduwan maxamed ibraahim bare gudoomiyaga gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed yo sheegay inuu iska faraxsan yihiin ku qaybgalka dahfurka buugga qorshaha horumarineed ee baraawe waxaa maanta halkan aan ku dahfuraynaa barnaamijka buugga qorshaha horumarinta ee degmada baraawe buuggaasi waa buug lagu aruurinayo xogta horumarineed qorshaha horumarinta ee degmadan lagu horumarin lahaa xogtaas buuggii lagu aruurin lahaa waaye waxaa noo qabanayaan khubaro nala joogi doonaan hadduu ilaahay idmo ilaa dhowr isbuuc hadduu ilaahay idmo kuwaasoo dadka la kulmi doono qaybahooda kala duwan bulshada qaybahooda kala duwan ayay la kulmi doonaan hadduu ilaahay idmo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dowreedan heliisyowka koonfur galbeed mudane cabdulaahi xaaji xasan yo sheegay in buugun qaybyo ay ku egtaa tala lala suubii doono bulshada qaybasha shalduban barnaamijkan wasaaradda arrimaha gudaha idin wadda uu hogaaminayo agaasimayaana baalbaalow waxaa la yidhi waxaa la dhahaa daahfurka buugga qorshaha horumarineed ee degmada baraawe qorshaha horumarineed ee degmada baraawe hortiinaan ka sheegaynay guddoonka oo golaha deegaanka iyo guddoonkooda inay waajibka koowaad ayaga tahay ay soo diyaariyaan waxa ay qorshaynayaan oo magaaladan lagu horumarin lahaa inay la imaadaan taas keligii laguma ekeenna in bulshadiin loo bandhigo oo la yidhaahdo see rabtaan magaaladan see ka rabtaan maxaad muxuu ahaa aqlihooda haysaa aad soo kordhinaysaa waa la qoraa buuggaas la diyaarinayo wuxuu noqonaha buug faa'iido u leh degmadii wuxuu noqonaha buug ilaahay adeegkiisa wasaaradda iyo dowladdana ay gaarsiiso hay-adaha caalamiga ah oo rabo inay muxuu ahaa ama ka faa'iidaystaan ama u faa'iideeyaan ummaddan sidaan hadda dekadoo kale haddee degmo walba ama ama gobol walba waa aragtay muxuu leeyahay degm muxuu ahaa dekeday leeyihiin annaga dekada ma haysano okay qorshaha aan ka rabno dekedan see u rabnaa waa inaan ay kaa timaadaa adiga markaas unbaa lagu caawini karaa oo muxuu ahaa ama lagula xisaabtami karaa ama lagu imaan karaa buugga qorshaha horumarineed ee degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya iyo wayba maalmo uusa dareera dahafurshay wayba lala talada doone bulshada qaybasha shalduwan